shirkan ayaa ka hor inta uusan furmin waxaa soo baxaya xogo iyo aragtiyo kala duwan oo laga bixinaya qaabka uu noqon doono sidoo kale siyaasiyiin kala duwan ayaa ka diga shirkaasi wasiirka batroolka iyo macdanta cabdirashiid maxamed axmed ayaa sheegay in shirkan lagu soo bandhigayo oo keli ah xogihii ay soo urursay shirkadda sbactrum
cid kasta u caddaha maanta inaan shatiya la bixinayn cid shati bixisi ma leh keliya waxay ahayd bandhig macluumaadkii laga aruuriyay badda soomaaliya waxaana ka soo qayb galay shirkadaha waaweyn ee caalamka dhammaantood ee daneeya qoda ama ka shaqaysta shidaalka dhammaan shaqada aan qabanayno waa shaqa daahfurnaan ku salaysan mana dhici doonto si hoose bannaankayba imaan doontaa si aysan taas u dhicin dowladda hadda wasaaraha kaya xasan cali khayr iyo madaxweyne maxamed farmaajo marna ogolaan mayso wax hoose hoose loo qabto hadda wax kasta waxay ku salaysan yihin transparency balse madaxweynaha dowladda federaalka oo ka hadlay magaalada muqdisho shalay waxa uu sheegay in shidaalka soomaaliya aan la sugi karin labaatan sano loona baahan yahay in looga faa'iideeyo shacabka baahan islamarkaana in la hakiyo ay tahay arrin uusan aqbali karin hogaamiye shacab ummaddeenna baahi iyay u dhinteen annagana khayraad yaan dul fadhinaa mana yeelin annagu mas-uul ka ah inaan fiirsanno wixii aan haysanno ummaddeenna in ay ka gaajoodaan qof mas-uul ahna ma samayn karo sidaas jibriil cali oo maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda ohio state ayaa sheegay in inkastoo ay tahay arrin wanaagsan in shidaalka soomaaliya xogihiisa la baaro haddana ay tahay mid laga shakin karo in shirkadda spectrum ay bixisay qarashaadka shirkan ku baxaya shirka in la isugu yimaado oo lasoo bandhigo macluumaad ku saabsan shidaalka soomaaliya waa arrin dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya iyo dowladda soomaaliyeed ba runtii sharaf u ah oo wanaag u ah oo halkii waa tugsadeen iyo waa duwarsadeen iyo waxay u shirayaan in wax loo yabo waxa ay maraysay hadda in khayraad soomaaliyeed baa lasoo bandhigayaa macluumaadkooda oo adduunkii loo sheegayaa inuu yaallo oo uu jiro la dhaho waa arrin aada u wanaagsan oo runtii dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay ay daneeyaan oo ay ka wada hadlaan oo ay ka munaaqashoodaan dhanka kale waxaa jira arrintan iyo shirkadahan hawshan gacanta kula jira ma aha kuwo nagu cusub ilaa sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii bay hawshan soo socotay shirkad la yidhaahdo somal oil oo ra-iisul wasaaruhu uu madaxdeeda ka mid ahaa iyo ayaa ku wareejisay macluumaadkan shirkadan hadda soo bandhigtay ee la yidhaahdo spectrum shirkada spectrum ayadaa kharashaadka shirkan iyo kharashaadkii ku baxay baaritaanadii hore oo dhan bixinaysay xoogaa heshiisyada noocaas ah dadka soomaaliyeed runtii walwalbay ka qabaan in lagu dhexal wareejiyo ama muran la geliyo xuquuqdoodii iyo waxyaabihii ay iyagu ka ka faal ahaayeen duniya cali oo ka mid ahay dadkii ka qayb galay banaanbax ka dhacay magaalada london kasoo horjeedka hoteelkii uu shirkan ka dhacayay ayaa waxay u sheegtay waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli maadaama aanan haysan baarlamaan oo diyaar u ah soomaali inuu matalo baarlamaankeenna uu yahay baarlamaan ka fikiraya danihiisa gaarka ah oona shacabka u hiilinaynin waxaan u taaganahay inay awoodda shacabka ku soo noqoto dowladnimadu ay shacabka ku soo noqoto oon u hadalno dalkeenna dhibaatada ka jirto waxaan u taaganahay inaan nala dareemo maadaama aan haysanin waxna matalo dowladdiina ay waxeeda hoos hoos ku gadanayso waxaana aan laga helay meediyada aan laga helin aanan laga helin dowladda inayna ka hadlin baarlamaanka aysan u gudbinin ee laga helay qoladii shirka samaynaysay websaytyadoodii laga helay ay yidhaahdeen anigoo dadkaan la kulmaynaa ayna dowladdii kalsooni ee shacabkeedii ku hanata laheen ee shacabkeeda wax usoo gudbin karin ee shacabkeeda wax u sheegi karin annaga shacabka soomaaliyeedaa nahay ina u indhaha tusinno inaanan dalkeenna sal ahayn dhibaato badanaan soo marnay marba heerna la gaarsiiyey mar kasta dadka la dili jiray maantana la rabo in dalka baantaan lagu iibiyo dadka qaar ayaa ku talinaya inay habbooneed in dowladdu ay u tala badsato arrintan islamarkaana ay xogaha ay hayse la wadaagto baarlamanka iyo weliba horjoogayaasha ururada bulshada waa kan jibriil cali oo maxamed mar kale runtii dowladda waxaa la gudboonaa inay samayso wacyigelin inta aan hawshan loo bandhigin shisheeyaha in shacabka soomaaliyeed la tawjiihiyo la wargeliyo wixii si saraaxad leh loogala hadlo laakiin waxay noqotay xoogaa yara qarsoodi wax u eg markii hore kadib haddana dowladdii oo sidaad uxasuusato koonfur africa waxaa agaasimuhu agaasimaha wasaaradda batroolka kusoo bandhigay in london shir ka dhici doona lagu gadi doono lagu xaraashi doono xirmooyin kamid a badda soomaaliyeed arrintaas marka dadka runtii walwal bay ku abuurtay kabacdi dowladdii arrinta way faahfaahaysay inaan wax la gadaynin oo macluumaad lasoo bandhigayo oo markaa kabacdi shuruucda iyo nidaamka iyo qaabka saxda ahaa la mari doono ayay sheegeen waa arrin wanaagsan laakiin waxaa la rabay inay hormariyaan faahfaahintaas oo ay dadka u diyaariyaan waxaan wanaag ah runtii arrin wanaag ah oo dadka soomaaliyeed inay ku farxaan ay ahayd in muran ka dhasho oo dadkii qaarna ku mudaaharaado qaarna difaaco xoogaa waxaa keenaysa wada hadal la-aanta iyo shacabka inaan warkii lasii gaarsiinin waxaan rajeynayaa marka in aada looga fiirsado heshiisya noocaana marka la gelayo waxaan kaloo rajeynayaa in dadka soomaaliyeed oo ayagu ah kuwa iska leh dhaxalkan in ay ku lug lahaadaan ka warqabaan macluumaadka hayaan oo ay ka og yihiin wax walba oo ku saabsan arrimaha arrinta ku saabsan shidaalka iyo shirkan london waxa uu keenay walaacay dadka qaarkii qabaan gaar ahaana in xilligan adag soomaaliya looga faa'iidaysan karo heshiisyada caalamiga ay galayaan sidoo kalena ka maqnaanshiyaha doorka baarlamanka ee eegista heshiiskan iyo in ururada bulshada ay qayb ka noqdaan ayaa waxa ay tahay mid dadka qaarkii shaki ku abuuri karta